kaamjiroole waxa uu ka mid yahay kaamamka ku yaala degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose waxaa ku nool in ku siman shan boqol oo qoys ah oo siyaabo kala duwan uga soo barakacay deegaanadii ay horay ugu noolaayeen qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ah ee ku sugan kaamjiroole ayaa iga warbixiyey duruufaha nololeed ee ay xilligan wajahayaan iyagoona hay-adaha samafalka ka codsaday in gargaar biniaadanimila la soo gaaro yidhaahdaa daa'uud cali cabdi kaamkana waa kaam jiroole new dadka ragga in badan waxaa ku shaqayn jireen oo ragga dadku kaamka ku nool waxay ku shaqayn jireen sida madax kanoolayaasha magaalada shaqada u badneed oo madax kanoolka waxaasay ku shaqeeyeen hoog dad waa hoogsata iska hoogsadaan marka maadaama ay hoogsadaan oo madax kanoolayaasha ku shaqayn jireen marka shaqadooda way yaraatay xilli haqaaya lagu jiraa oo shaqooyinka fara badnaan dhallinyarta oo ku hogsan jirta qaar waxay qodaan marka shamiindada ismiidka dhismaha ku shaqeeyaan qaarna waxay ku shaqeeyaan oo madax kanoolayaasha carada iidda waxaasay soo guraan hadda laakis haqaayigan in sii loo galay marka badxirana dhee oo in badanba marka shaqadii way yaraatay baxadooda iska fara badatay dadka in badanba kaamkay soo haroodeen shaqa ma jirto gabadha markay sida marka oo ay dilinto amba dhalma ay gaarto in marka dadka meesha joogaan taksi iskama bixin karaan isbitaalkana uma dhow aad uga fogyahay marka waa dhibaato xoog lay ku haystaan dhanka caafimaadka naftooda ay ku jirtaa marka hay-adaha samafalka waxaa baaga u jeedinaya in marka dadka elgaar ay ku hayaan oo loo soo marka baahadooda zaaid u badatay marka in loo soo gargaaro marka caawanaad fiican ay ka helaan ilan marka ayaan baaga u jeedinaya magacayda binto cusmaan deerow halka aan kasoo bara kacnay waa gooshaan kasoo bara kacay oo meel ka fiingalo dhahaan kasoo bara kacay marka dhib baa meeshaan i keenay gaajaa i keentay rafaad baa i keenay marka meeshiina hadda ilaaha mahad lahee maxaa nugu dhegan geed guri la dhah kuwa shaqaysa karana ma ihiin waayeel ahaan ahay kaamka laba sanaan deganahaya laba sano ad waxaa marka aad soo kacdo inaad hunguri aad cunto aad rumeyshato caleen aad dhanto raashin calooshaada aad u bogto ma rabtido raashinkiyaaba aan meelka soo saarana aan la'anahay gaajadaasaan ugu dhegan anaka magaaladan unbaa shaqa loo jirsadaa shaqadiina waa la soo waaynaa marna waxaa la soo helaa marna waxaa la soo waaya waa qatooyada u badan ninka sis u kacaba iska soo gadooma shaqaan soo waayasle waa iska fadhiya dhibaatooyinka ugu daran ee haysta dadkan barakacyaasha ah ayaa waxaa ka mid ah hoyla-aan caafimaad darro cunooyinka qutul daruuriga ah oo cidhiidh ugu jira iyo xaalado kale oo isbiirsaday